راحة يذوب على راحتيها الحجر فتخفق أرواحنا بهجة وتبكي عيون ويزكو أثر إلى الله طاب المسير وما نرجي سوى أجرنا المدخر إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر bismillaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si weliba oo maqalka idaacadda islaamiga andalus idinku soo gaarayo ku soo dhowaada barnaamij gaar ah oo aan diiradda ku saari doonno idaacadda islaamiga andalus oo xarunteeda saddexiyo tobnaad ka hirgelisay mid ka mid a degmooyinka wilaayada shabeellada dhexe miir taqwo meel kobac iyo horumar dhaqaale oo la tababan karo xaqiijinaysa bilihii lasoo dhaafay oo nasiib u yeelatay in andalus xarunteeda saddex tobnaad laga hirgeliyo eena kumanaan ka mid ah bulshada magaaladan iyo degmooyinka kale ee ku hareersan ay si waafiha ugala socon karaan rediyo andalus mawjadeeda siddeed siddeed dhibic siddeed megahatis haddaba sidee dadka magaalooyinka miirtaqwo iyo ceelbaraf iyo biicadde iyo deegaanada kale ee wilaayada shabeellada dhexe looga faa'iidaysanaya duruusta diiniga ah wararka iyo barnaamijta muhiimka ee muslimiinta usoo gudbiso warbaahinta islaamiga al andalus waa sidee dareenka dadweynaha miirtaqwo maxay ku falceliyeen bulshada ku nool degmada ceelbaraf maxayse ka yidhaahdeen soo saldhigashada andalus ee shabeellada dhexe iyo inay soo gaarto degmada miirtaqwo markii ugu horreysay waxaa inta barnaamijka uu soconaya dhegaysan doontaan aragtida dhegaystayaasha andalus ee miirtaqwo iyo degmooyinka ku xeeran ee mar kale waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeena gaarka ah
إلى الله حتى يشع المدى ونبصر دين السلام انتشر طريق الدعاة جرت بالخطى ومن سار بالصدق فيها انتصر إلى الله حتى يشع المدى andalus waa idaacad islaami ah oo u taagan faafinta xaqa wacyigelinta bulshada iyo gudbinta warar ku salaysan run iyo xaqiiqo waxay ka mid tahay warbaahinta ku dhisan mabaadi'da islaamka mas-uuliyadda saxaafadeed iyo ilaalinta danaha guud ee muslimiinta waxaaba ay soo gudbiso idaacadda andalus waxaa ka mid ah duruus diini ah oo lagu dhisayo fahamka saxda ah ee diinta islaamka laguna toosinayo akhlaaqda cibaadada iyo sidoo kale la dhaqanka wanaagsan duruustaas waxay kaalin muuqata ka qaataan kobcinta aqoonta diineed iyo dhanka kale xoojinta xiriirka qofka iyo rabbigiisa dhanka wararka marka laga hadlayo idaacadda andalus waxay mudnaan gaar ah siisaa gudbinta xog sugan oo la hubiyey kana fog marin habaabin iyo sidoo kale been iyo bumboonin
andalus ka dhegayso akhbaar xaqiiq ku salaysan oo awalkeeda horeetiyo kolkay akhyaartu maqlaan intaan idaacad la geynin uunkana lagu faafin asalkeeda la baaro kadib markii la ogaado inay xaqiiqda ku aruurtay amniga loo bandhigaayo waan akhriyey warbixintan ay soo saartay hay-adda n r c ee laga leeyahay waddanka norway
umuurahaas la habeeyey akhyaarta nooga adeegtay suxufiyiin edban weeye addoon ayay u yihiin rabbigoodii abuurtay dad ammaanada weeye ilaahay ka baqaaya rasuulkooda addeecay ingiriis iyo yuhuudiyo amerikaan iyo nasaariyo afrikaanka dulloobay waa ibliis u tilmaamay afkooda sooma maraan andalus kaga bogo aayaadka qur-aankiyo axaadiista rasuulkiyo asluub islaamku yaqaaniyo akhlaaqda laysku ammaaniyo anshaxa diintu amraysiyo aadaabta laysku ilaalsho sidoo kale idaacaddu waxay soo bandhigtaa barnaamijyo wacyigelin ah oo ka hadla arrimaha nolosha maalinlaha ah iyo waxaa ka jira caalamka iyadoo iswaafajisa wacyiga iyo waaqica muslimiinta andalus kala soco abwaana afkii bulshadeenna ehelkiisa ahoo ummadda khayrka khayrka u sheega
waa abwaanno ciil ku nagaaday oo gaaladii uurka xumeed oo ilaahay ka fogaato abriyadeenni gumaado arxankii laga waayey markii ableyda la saaro ifinaaya jabkooda isxaanaan u samayn oo afka ku aargudanaya
allailhe rag foolada oo fiican baad jaraye
barnaamijta idaacadda waxaa ka mid ah kuwa tarabawi ah oo carruurta u gaar ah kuwa falanqeeya arrimaha dhaqaalaha kuwa tacliimi ah oo si gaar ah uga hadla caafimaadka iyo sidoo kale dhinacyo muhiim ah waxay boorisaa kaalinta dhallinyarada iyo ilaalinta qiyamka islaamka barnaamijyadan ayaa bulshada ka caawiya faham qoto dheer iyo sidoo kale aragti ku saabsan horumarinta noloshooda guud ahaan idaacadda islaamiga al andalus waa heykal warbaahineed oo door muhiima ka qaata tawjiihinta dadka faafinta warsugan iyo dhisidda bulsho xarigeedu yahay towxiidka iyo sidoo kale in la iskula dhaqmo akhlaaqda wanaagsan ee islaamku amrayo waxay noqotay tiir ay ku tiirsan yihiin dhegaystayaal badan oo u arka idaacaddan inay tahay mid lagu kalsoonaan karo lagana helo xaq iyo wacyigelin wax ku ool ah tani waa idaacadda islaamiga andalus oo muddo ku dhowaad labaatan sano ka shaqaysa wilaayaadka islaamiga logana yaqaan inay tahay haldoorka warbaahinada ku caanka inay xoogaha ku soo gudbiyaan iyagoo wax ku dhisanaya mabaadi'da islaamka طريق الخطر نسير وننشر نور الهدى ونقف تعاليم خير البشر
waa hagaag waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeenii gaarka ahaa waxaan isla soo gaarnay qaybihii dhexe haddaba iyadoo dhowaan idaacadda andalus ay soo saldhigatay degmada miirtaqo ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa arrinkaas si weyn u bogeeday bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmooyinka miirtaqo iyo sidoo kale ceelbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe aan ku horeyn oo dadweynaha miirtaqo oo si daran u soo dhoweeyey furitaanka idaacadda andalus ee degmada miirtaqo waxaan ku sugannahay degmada miirtaqo ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe miirtaqo waxaa dhowaan soo gaartay idaacadda islaamiga ee andalus oo ka mid ah idaacadaha islaamiga ee ka furan wilaayaadka islaamiga andalus waxaa laga dhegeystaa warar barnaamij duruus muxaadaraad tawciyo iyo markaas xaqaa'iq ku saabsan xaaladaha dalka waxaa allah fadligii muddo kadib inoo soo rogashay in andalus aan soo gaarsiino degmada miirtaqo waxaan la joognaa mid ka mid dadka deegaanka ugu horeyn sidee u aragtaan in idaacadda andalus oo ah idaacad islaami ah oo baahisa wararka muslimiinta kuna hadasha afka islaamka ee idiin soo gaartay sidee u aragtaan aad i aad aad i aad aad i aad boqolkiiba boqol waa soo dhoweeyeynaa waa idaacaddii ugu horreysa ee soo gaartay degmadan waa idaacadda aan qaymayno waxyaaba badan oo ninka la yidhaahdo aan faa'iidalahaan ka dhaxalnay oon ka helnay oo tafsiiroo kaleetood wax walbo wararka ay baahaysoo kale yani maxay idinkugu fadhiyaan wararkay baahaysay waxay nooga fadhiyaan wax badan wax weyn nooga fadhiyaan ka waran xagga duruustoo kale yani baahi intee la-eg ay dadka u qabaan inay dhegeystaan ama helaan duruus markaas ku saabsan qur-aanka iyo tafsiirka iyo culumta sharciga wax badan wax badan baahi badanay u qabaan dadka oo ninka la yidhahdo amba baadiyaha jooga amba ninka la aqoonta aan lahayn wax badanay ka bartaan taleefonkooday ka baran karaan waa aqoon gurigooda u imaato waa waxaan ku baaqaa in laga faa'idaysto rag iyo dumar dadka wax ka radkaa magaalada joogo waxaan ka tirsanahay waa magaalada miirtaqwo ganacsatada ku nool aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waa soo dhoweyneynaa idaacadda andalus idaacaddu waa ku faraxsanahay habeye maal xilligaa rabto waa iska dhegensay hadda aniga saacadda la tagaa dukaankaygaa dhex fadhiyey kutubaha halkii aan rabaa iska dhegensaya wararka adiga wax allaala waxa u baahantaha waa iska soo gelaayeen waa adiga aad iyo aad qiimo wanaagsan inoogu fadhidaa weligay waa tii ugu horreysay idaacad degmada miirtaqwo la keeno boqolkiiba boqol boqolki soomaalida boqolkiiba sagaashan ay tiraa boqolkiiba boqol waa inaan magaaladan idaacad ka helno aad iyo aadaan ugu faraxsannaha waxaan ku sugnahay miirtaqwo idaacadda waa soo dhowaheynaa aad iyo aadaan ugu mahad celihaynaa maadaama ee wararka nagaha qabtirtay oo xaqiiqada oo macquulka ay nagaha qabtirtay haddii aan nahay shacabka miirtaqwo waxyaabaa aadka loogu baahan yahay in dadka dhegeystaan maxaa ka mid ah waxaa kamid wararka oo xaqiiqada wixii muhiimahoo dhan oo dalka iyo dibadda ka jira duruusta sharciga iyo wixii la halmaala oo wanaagga baraamushyada aan aad ugu faraxsannahay muhiimkaayo noo soo gudbiso waana ku mahadsantahay idaacaddu waxyaabaa ay meesha ka saaraysa idaacadda andars maxaa ka mid ah marka laga hadlayo xaqiiqada wararka ay soo gudbinayso duruusta faa'iidada leh maarata waxyaabaha oo wacyigelinta ah ee cuntooyinka caafimaadka si guud iyo dhaqaalaha yacni dadka maxaad leedahay waxaan leehay intay waddoo dhan waa wax muhiima oo aad iyo aad u wanaagsan waxay meesha ka saartay beenti iyo wixii barbagaankahay iyo wixii wax kamaljiraankahay iyo intii la halmaashoo dhan ay meesha ka saartay waxaan marka ka codsanaya in aad looga faa'iidaysto boqolkiiba boqol looga faa'iidaysto saan ugu mahad celinaynina loogu mahad celisho
anigoo ah abooto miirtaqwo degan oo da'a waxa aan si fiican u soo dhowaynaynaa idaacadda islaamiga oo miirtaqwo laga furay waa ayidaynaa waa rabnaa waa idaacad islaamiya oo afka hooyo ku hadlaysa qur-aan hadday tahay wararka xaqiiqadaana waa rabnaa ma rabno wax gaala dejidaya wax takluuq annaan rabin tanan ayidsanna waaba kayrkan sugaynoo noo bilowda yah waana tahniyadaynaynaa waana soo dhowaynaynaa aad iyo aad waxaa laga faa'iiday nabadgelyada inay ku socoto diini tahay oy afka hooyana ku hadlayso ina af qalaad ahayn qur-aankana qur-aankana qur-aanka allihiina abuuraa soo dejiye qur-aanna waaye ma ahin marka waa faa'iidnay waana ka faa'iid sidoo kale qaar ka mid ah acyaanta magaalada iyo indhiirgaradka degmada miirtaqwo iyo sidoo kale golaha dhaqanka ayaa iyagana waxa ay si weyn u bogaadiyeen soo saldhigashada idaacadda islaamiga andalus ee degmada miirtaqwo taasoo noqonaysa xarunta saddex tobanaad ee idaacadda islaamiga andalus ay ku leedahay magaalooyinka wilayaadka islaamiga ugu horreyn waxaad kusoo dhibatay idaacadda islaamiga ee andalus andalus ayaa xarun cusub ka furatay degmada miirtaqwo shabeellada dhexe sidee u aragtaan xarunta ee ay ku yeelatay magaalada bismi illah walxamdu lilah wasalaatu wasalaam calaa rasuuliillah waa soo dhoweynaya horta idaacadda islaamiga ee andalus aadaad u mahadsantihiin waxaana u arkaa faa'iido noo soo korortay iyo fursad qaali ah waa gartay andalus adiga mala socotay barnaamijteeda maxaa kaaga baxay yani maxaad ka xusi kartaa si dhegeystayaasha u fahmaan ama wax uga bartaan uga ogaadaan andalus barnaamijyaadkeeda waan la socdaa barnaamijyaadkeedu way fara badan yihiin waxaa ka mid a duruusaadka islaamiga ah sida axaadiidta tafsiirka qur-aanka kariimka ah fiqhiga towxiidka sida asaasaad fi tarbiyat alislaamiya oo adiga waxyaabo badan ka hadlayo towxiidka uu kamid yahay waxyaabahaas ayaan kala socdaa waxaan kala socdaa oo kaleento wararka caalamka oo si tifatiran oo wanaagsan oo xaqiiqada ku saabsan oo lakugu soo deynayo barnaamijyada fara badan oo xiise leh sida caalamulyoom sida faafreebka waxyaabo fara badan aan kala socdaa maxaad marka aad dadka ku leedahay ama aad maarata ku boorin lahayd maadaama andalus ay tahay fursad maarata soo saldhigata deegaankooda dadka muslimiinta ah waxaan ku boorinayaa idaacad islaamiya ayaa marka ugu horeysa deegaankeena ilaahi subxaana watacaala u qadira inay ay xarun ay ka samaysato ay noo soo deyso waxyaabihii aan u baahnaynay maadaama dad muslimiin aanu nahay ewelna idaacad oo gaaladu ay leedahay sida b b c da iyo v o a oo faafinaya afkaarta gaalada islaamkana lidku ahoo aan la dhegeysan jiray maadaama ay fursadaas ilaahay subxaana watacaala uu noo qadiray dadka waxaan kula talinayaa inay ka faa'iideystaan duruusaadkaasna ay kala socdaan baahidooda ku saabsan sida fiqhiga iyo cibaadada qof walba muslima inay cibaadada ay barato waxay ilahay ku caabudo lahaada inay barata ay waajib ay ku tahay inay kala socdaan axaadiista nabiga alayhi salaatu wasalaam riyaadu saalixiinkii ayaa ka mid ah oo kutubta aad iyo aad ugu wanaagsan ka mid ah sida soomaaliduna ay aad u wada taqaano marka inay dadka muslimiinta ay ka faa'iideystaan anay ay kala socdaan waxyaabaha wararka oo xaqiiqada ku saabsan iyo muslimiinta faa'iidada ay gaarayaan iyo iyo jihaadka iyo wax walba sidaasaan kula talinaya insha allahu tacaala ugu dambeyn bogaadintaada andalus maxay noqonaysaa bogaadintayda andalus waxay noqonaysaa inaan aad iyo aad ugu qanacsannahay maxaa yeelay khadka ayaan kala soco jirnay khadka mar walbo aan ku darno sheeg idaacadda telegramka oo kalenta waana laka heli jiray telegramka dhamaa hawadana laka geli jiray marka maadaama wax aan dhibaatadaas ayna haysatay haddana si xor aan u dhegeysanayno aad ayaan u bogaadinayna ilah subxana wataala ayaan ugu mahad celinayna
anigoo ah naqiibka guud ee wargaabane idaacadda soo gaartay degmada meertaqwo degmada meertaqwo idaacad hadda ka hor laga furo ma jirto maamul kasta iyo dowlad kastoo isku sheegta inay dowlad wadanka ka tahaba intaa kadib dowladda hadda islaamiga ah xarakatu shaar mujaahidiin waxay noo keentay idaacatul andalus oo gaarayso kilomitir ahaan afartan kilomitir oo isku weera labaatan kilomitirna looga dhegeysayo taleefanka gacanta inta kalena ay tahay raadiyaal iyo samiicado aada looga dhegeysto ilaahi subxaana watacaala ajir ha ka siiyo waana ku mahadsan yihiin juhdiga iyo dadaalka ay baxsheen war xaqiiqada iyo runta ku saabsan duruus kala duwan sida tafaasiir axaadiis fiqhi iyo towxiidka oo dadka asalka in laga saxo ah marka waxaan isleeyahay dadkii dhibaatadii baahidii u haysay in ay wax bartaan inay kaa qabtirtay waxaanan maaragtay rajaynaynaa inay duruustaas si taxano ah ay wadi doonaan dadkana waxaan kula dardaarmaynaa inay ka faa'iideystaan wuxuu ma ahan wax iska falfalaada juhdi iyo moogtahay dadaal badanaa ku baxay war barbaqaandanahe moogtahay dad muslima oo moogtahay loo sheegi maa sheegana maayaan dad muslimana barbaqaanda ma dhegeystaan dad muslimana ma sheegaan intaa kadib marka dadku qof walba idoo xura aa la rabaa inay waxna barato war xaqiiqaana dhegaysato sida toban saac oo kale hadda caalamulyoom a soo galo warkuu soo galo caalamka wixii ka jira dhegeysay adig barbagaanda iyo been hataa lagu akhri jiray war saxoo taagana dhegeysayo hadda hadda- hadda jira taafareerka wararka saddex saacoo kaleu soo galaa haddii xaalad degdega soo gashane idoo qadka lagu jiro islamarkaas waa waa lagu soo gudbina wararka caadiga waa la dareemi karaa subaxdii oo kale moogtahay laba saac waa soo geliya toddoba saac bar waa soo geliya maalintiian ka hadlaa habeenkii hal saac waa soo geliya warkaasoo dhan waa war xaqiiqada si sidii loogu talagala u taabay oon ahayn wax iska barbaqaanda iyo war kalaa dadku marka guud ahaan waxaan kula dardaalmaynaa inay ka faa'iidaystaan waa fursaddii ugu horreysay ee abad soo marto aan isleehay degmada meertaqwo dadkaanow muslimka ah ha ka faa'iidaystaano andalusna waxaan leenahay allah subxaanahu watacaala ha idinka abaalmariyo jihaadka aad ku jirtiin haddii barbaqaanda dadka lagu daldalo barbaqaanda dadka lagu daldalaayo dagaalka xabadda ay ka daranta xaqiiqada marka haddii ay dadka helaan barbaqaandada dhan waa ka dhammaahe qadkii beenta loogu daldalayana alxamdulilah islaamka waa warkeedu meelo ka fu- ka fuuliyey waana ugu soo bedelin waxaan te- badiil lahayn adduunka ma jiraan mugta badiil la-aan fawday naqan lahayd badiila loo keenay waana mahadsan yihiin wajaakum allah khayr dhankooda bulshada muslimiinta ee ku dhaqan degmada calbaraf ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa iyagana ay si aad ah u soo dhoweeyeen idaacadda islaamiga al andalus faraceeda degmada miirtaqwo iyagoo cabira dareenkooda ku aadan in andalus ay soo gaarto degmadooda isagoo kale meelo ka baxsan oo ka mid ah deegaano aan hore looga aqoon misana looga baran in laga dhegaysto warbaahinta islaamiga andalus ilaa in la maro qaabab markaas ay caqabado badan ku hareersnaayeen haddaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada caalbaraf alweyna mahad iskale uunka waxaan degannahay degmada ceelbaraf waxaa maqli jira odayaashii maantihii waxaa la dhihi jiray adduunya aakhira taama allah ku siiye dhurow igaartaa loogu duco jiray moogtahay alxamdu lilaahi mugahe maaragtay unka ducadaas waa helnay minay bele tahay iyo minay bar tahay iyo minay beer tahaba waa la liibaanay wacdiyaa iska saaran khayra mahaad ka gashaba khayrba khayrha kuu daaya adduunkina hee qafladanba uga jiran unuka xabalamaba socone boog tahay haddana adduunkii aan la socnaa mini galabtii caalam lyon barnaamij la leeyahay uu yimaada iyo maaragtaya cawadiiba oo lasoo rogaal celshaba waa looga dhargay minay wacdi tahay iyo kitaabo kala nooca iyo culummo ilaahay qaarkood oobsada qaarna haddaan adduunka ku sugan yihiin alxamdu lilaah maas waa lagu liibaanay idaacaddina waa ku qabowsannay ilaahayaan uga mahadnaqaynaa Een, thumma xarakatu shabaab almujaahidiin waasa naga soo gaabsheen waa naga- waa naga soo gaabiyeen haa nicmadan iyo raxmaddan int- intaas waa lahaayee fursad iyo wakhtigeeday dhali weyta haddaanayta dhashay ilaahayse waxaan ka barayna inuu noo sugo uu noo xoojiyo uu noo adkeeyo Een, bahda iyadana ka shaqayhaysa warbaahinta Ee, kalaam xalaala mooge haddaan walax been iyo naxliya aada ku arkaynin mahasna waa uga duceyhaynaa ilaahay ha najeeyo shartay shayddaankana allah ka xijaabo mugga waa ku diirsannay taleefonkaaga bacsiisa waaye ee iska dhegayso iyo wax la- wax la heli kara maaya booba wax la heli kara maaya waa waase lagu diirsadee war kaluun sheegaaya mahe jiraday adi nicmaa maha ku haysana waa qabowne subaxi wacdiyaa soo galaaya xirsi xir maa unu ka hayna xirsi xira waa waa berigii waa lagu xirsi xiraa galabtiina xirsi xir shayddaan ha kaa haado cadcad allahu akbar ilaahu adaa ku maasan alxamdulilah walaalayaal ilaaha ku mahadsan Eh, idaacadda andulus waa arrin loo baahnay bulshada u dhineeday ee hadda soo gaartay Eh, ilaahay aan ku mahadihaynaa uma haddana waxaan ku mahadihaynaa raggii noo keenay khayr allah ka siiyo aad iyo aad ayay noo soo gaartay dhegansigeedu waa wacan yahay wax culays hadda kuma qabno Eh, faa'iido mooyaane haddii amba wararka aad fiiriso amba eh, duruusta iyo kitaabaha ka baxaya iyo wacdiga iyo dadka muslimiinta ee waaqica maanta la soconaya il waaqica maysa la soconin waxaa laga yaabaa waagi hore in waxyaaba khad ah oo ay dadku fiirsan jireen oo fasaadkiisa uu iska batay Eh, da- bulshada inteeda badanna ee ee fasaad ay ay ka fiiriyaan inta waxa wanaagsanna ka fiirsata iska yarta ee ummaddu fiirsa ay ku xiraa jireen hadda laakiin idaacad eh, eh, dadka muslimiinta ayagu ay leeyihiin warbaahimadaas waxay ahayn warbaahinyo gaalo ah iska lahaayeen maahana dad muslima maysa lahayn hadda waxaana soo gaartay idaacad eh, islaamka uu leeyahay diinta ilaahay ka waramaysa dadka runta u sheegaysa dadka cadowgooda dareensiinaysa dadka dhan welibaba ka dhisaysa taas ayaana soo gaartay walaalayaal waa arin aad iyo aad aan ugu mahad celihayno idaacadda andulus oo na soo gaartay aad iyo aad aan ugu faraxsannahay unankoo joogna degmada ceelbaraf ee walaayada islaamiga ee gobolka shabeellaha dhexe aad iyo aad aan ugu faraxsannahay khayr ha ka socdo wacdi iyo waana ha ka socoto aadaan u soo dhoweyhaynaa dadweynaha ku nool degmada ceelbaraf anigoo ka mid ah waxaan soo dhoweeyahaa idaacadda andalus oo soo gaartay deegaanadan qaybo ka mid a waa soo dhoweyhaynaa waana bogaadinaynaa idaacadaha waa dhegeysanaa hadalladeeda iyo daruusta ka socota axaadiista iyo tafsiirka qur-aanka intaasoo dhan waan dhegeysanaa habeen iyo maalin taleefanadeenna kula dhegeysanaa haddana waan rajeeyaynaa inay siyaadoy meelo kasii fogfog gaarto bismillaahi raxmaan raxiim anigoo magacaygu yahay cabdiwaaxid ka mid ah dhallinyarada ku nool degmada ceelbaraf wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe waxaan ku faraxsannahay haddaynu nahay dhallinyarada deegaanka soo gaaritaanka idaacatul andalus ayna soo gaartay ayna soo gaartay afarta tuulo ee wilaayada shabeellada dhexe waan bogaadinaynaa waan soo dhoweynaynaa awalan ilaahay subxaana wa tacaala aan u mahad celinaynaa marka labaadna waxaan u mahad celinaynaa maamulkii iyo mas-uuliyiintii heerkan idaacadda inay soo gaarta soo gaarsiiyey guud ahaan umrada mujaahidiintana waan u mahad celinaynaa waan soo dhoweynaynaa idaacatul andalus soo dhowaa waan leenahay gacmo furan ku soo dhowaaw deegaanku waa deegaankiinnii dhallinyaradu waa dhallinyaradiinnii soo dhowaada insha allah
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه haddii aanan nahay dhalinyarta bulshada ku nool degmada calbaraf aad baan uga faa'iideysanay idaacadda andulus waana soo dhoweyneynaa dhalinyartu waxay aad uga faa'iideysteen duruusa ka baxaysa sida riyaadu saalixiinka tafsiirka qur-aanka dadka baadiyaha jooga aad bay u bogaadiyeen oo waxay leeyihiin waan ku indhaqaadnay saas daraaddeed ayaan waxaan ka codsanaynaa idaacadda andulus inay casharada duruus ay noo badiyaan si aan uga faa'iideysano waana soo dhoweyneynaa degmooyinka sida degmada calibaraf iyo degmooyinka kale oo ku hareeraysan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guud ahaana barnaamijka idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga andalus waa naga intaa intaan mid ka lamida dib hawda u kulmi doona waxaan idinkaga teelaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu